waxaa maragmadoonto ah markii dhacdadee dhacday oktoobar inay isu soo dhihin konton iyo afar ka tirsan nimanka xagjiryaasha ee shabaab ah sidoo kale waxaa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ay gacanta ku soo dhigeen tiro lixdan iyo saddex ah oo gacanta hadda ciidamada dawladdu ku jirto midda ugu dambaysay xalay waxay ciidamada qalabka sida gacanta ku dhigeen nin iska dhigaayo gabar oo wata xijaab aa gacanta ciidamada soomaalida gacanta ku dhigtay marka waxaan rajaynayaa aanna ka barayaa inay u mahadceliyaan ciidamada soomaaliyeed hari haween soo jeedo waannu mahadcelinayaa